wajaalema waxay noqotay labadan kilomitir ee aynu taagannahay haddaad aragtid haddaad aragtid magaaladu qashinkeedu wuu fara badan yahay sidoo kale magaalada waddooyinkeedii waa la mari kari laayey wax waxqabada oo aannu ka haynaa waxa weeyaan waddadaasoo dhisnayd boqolkiiba shan iyo toddobaatan
xafiiskaasi dhallinyarada ma huseeyo waa xafiis kaambayn oo xusbiga kulmiya furto weeye xafiiska xilligan la furayaa ee saacaddan la furayaa ee dhallinyaro loo furaya muxuu ka shaqaynaya way suaashu waxaanu ognahay xafiiskaasi inuu yahay xafiis kaambayn maamulkan magaaladuna maamul ka shaqaynaya dhallinyarada isku duubnideeda iyo isku xidhkeega maaha laakiin waa maamul kala guraya oo kala qogobaya